xarunta dugsiga hoose dhexe sare ee daarul culuum ee magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinayay ciyaartooydii kusoo guuleysatay tartan loogu magac daray muuqaalkaaba munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay xogayaha isboortiska degmada beledweyne xasan xuseen yaxye xasan muuqaal maamulka dugsiga macalimiin iyo guddiga tartanka xogayaha ciyaaraha gobolka hiiraan xasan xuseen yaxye xasan muuqaal ayaa ka warbixiyay muhiimada tartankan
waxaan go-aansanay soo dhoweyntaas kadib inaan qabanno jironi la magac baxay muuqaal kaab magacaas u keenay istaadka waan kaga mahadcelinaynaa boqol kiiba boqol waan kaga mahadcelinayaa maadaama liigu soo dhoweeyey jironigii sideedda koox ka tirsaneed oo ugu dambeyn guusha i qaaday ama guusha i raacday fasalka fonfor ama fasalka ugu sareeya dugsiga ayakana waxaa leeyahay hambaliyo kubadda cagta marka la fiiriyo dadka inta badan hadda waxay u fasireen si qaldan laakiin kubadda cagta waa isdhexgal bulsho laba isdagaashay ama labo qaraabo ahayn ayaa isku keentaa ama laba qofoodoo macnaha kala heeb ah laakiin waxyaabaha kale dadku way ku kala tageen hadda laakiin waa la bedelo bahalkii oo sidii loogu talagal lagama dhigin tiimka badisay iyo tiimka samafinaalka soo gaaray labadoodaba waxay sameeyeen ciyaar wanaag walow macnaha aan jeclayn inaan bixino kaalimo kala dugdugan laakiin insha allah maanta maalinaa inaa idiin xusi doona hadduu inaan gaarsiiyo qaar ka mid ah marsalabtii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey
waan baliyeynaynaa qoladii midowda ardayda oo soo qabanqaabiyey inuu tartan ardayda dhexdeeda dhex maro tartankaasoo markaa oo ahaa tartan ciyaareed oo markaa faa'iidadiisa u laabanaysa ay tahay jirka maqsadkii ujeedka laga dan leeyahayna ay tahay ardaydu inay waxbarashadoodu ay firfircooni iyo dhiiranaan markaa ay wax u bartaan waxaan kaloo markaa u mahadcelinaynaa ustaad xasan xuseen ustaad muuqaal oo loogu magac daray koobkan muuqaal kaab oo asigana min bidaaya ilaa nihaaya aada uula socday oo ardaydaas maaragtay dhiirigelintooda iyo abaalmarintooda gacan weyn ku leh asigana waxaan leenahay ustaad aada u mahadsan tahay horta waa marka koowaad ilaah u mahad celinaynaa marka labaadna maamulka iyo macalimiinta iyo dhammaan ardayda u mahad celinaynaa ayagana inta koobkii fasalka foonfoor u qaaday alxamdulilah ayagana waa fasalka sanadkeena ugu dambeeya ayaga naga tagaayeen ujeedka loo qabtay tartankan loogu magac daray muuqaal kaab ayaa waxa ay tahay sidii loo horumarin lahaa isdhexgalka dhallinyarada wax ka barato dugsiga hoose dhexe sare ee daarul culuum islamarkaana lagu soo dhoweynayo xoghayaha ciyaaraha gobolka hiiraan dictor xasan xuseen yaxye xasan muuqaal